macadka imaamu shaafici oo ka mid ah macaahidda ku yaala magaalada kismaayo ayaa arday kor u dhaafaysa boqol iyo afartan arday u qabtay munaasabad qalin jebin ah kuwaasoo bartay culumta shareecada islaamka iyo sidoo kaleeto luuqadaha munaasabada oo si heer saraha loo soo agaasimay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka iyo macalimiinta macadka waalidiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah ardaydii qalin jebinaysa islamarkaana munaasabada loo qabtay ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay barteen فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على النبي دينه الإسلام محمد ختام رسل ربه وأهله من بعده وصحبه قد أقسموا أن يربوا الجيل في شرف والعلم دربهم والفضل في الأزل سيوضي ذو فطرة والعلم رايته كالنجم يصدع في ليل من الجهل وعبد dhanka kale qaar ka mid ah waalidiintii kasoo qeyb gashay munaasabada ayaa u hambaliyeeyay ardayda qalinjebisay iyagoo ugu baaqa inay halkaa kasii wadaan culumta shareecada islaamka iyo luuqadaha waddaan waalidiin nahay waa u mahad celinaynaa culimada iyo khiyaarta iyo dadka juhdiga bixiya ee runtii midhaha fiican ee maanta soo go-aya keenay waxaana kula dardaarmaynaa ardada macalimiintooda iyo culimada inay ka dambeeyaan diinta islaamka ay barteen ay ku dhaqmaan ardayda maanta qalin jabisay waa arday aada u nasiib badan waxay ka qalin jabiyeen oo ay ku dhex jiraan haddana ay baranhayaan shareecada islaamka macadkani wuxuu u guntan yahay barashada shareecada islaamka iyo luqada carabiga ah luqada carabigu waa furaha diinta islaamka alcarabiyatu min addiin baa la yidhahdaa luqada carabigu diintay ka mid tahay
waxaan rabaa markaa ardayda inaan dardaaran u diro dhowr qodoba marka koowaad walaalayaal waa idin hambalyeynaynaa marka labaadna waa idiin ducaynaynaa ilaahay idin barakeeyo cilmiga aad barateen ilaahayna ha idinku sugo inaad sii wadaan xata almamaat cilmigu wax dhammaado ma ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ugu dambeyntiina maamulaha macadka imaamu shaafici sheekh mawliid maxamed aadan ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu macadku soo maray iyo xilligii la aasaasay macadku waxaa la aasaasay labada kun iyo lix iyo tobankii markaan macadkaan aasaasaynay run ahaantii magaalada macaahiddan kama jirin waa nalala yaabanaa waxaa la lahaa sidee buu macadkan ku socon doonaa maantana macad imaamu shaafici waxaa dhigata arday kun ku dhow oo isugu dhex jirta qaybo dugsi sare iyo qaybo dugsi dhexe iyo qaybo dugsi hoose ah waxa uu shaqeeyaana si qof walba uga faa-iideysto toddobada beri ba uu shaqeeyaa jimciya khamiis buu shaqeeyaa labadeeda gelin gelin hore oo shanta beri ah u shaqeeyaa shanta beri oo gelin damba ana u shaqeeyaa waxaa ugu talagalay qof kasta jaaniskiisa inuusan ka waayin xilliga uu fursad helayo inuu barto ama khamiisiyo jimco ha ahaato ama gelin damba ha noqoto ama gelin hore ha noqoto marka waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay in hadafkanagii ahaa iyo himiladanadii ahayd iyo riyadanadii ahayd in aan ka hirgelinno magaalada kismaayo macad diiniya oo lagu barto culumta shareecada luqadda carabiga iyo mawaad kale oo fara badanba hambiganagii ahaa inaan soo saaro arday ka dhisan xagga diinta iyo akhlaaqda ka dhisan xagga tayada inaan soo saaro waxaan aada ugu faraxsannahay inaan ku guulaysana wax badanna ay nooga xaqiiqoodeen